dowlad goboleedka jubbaland ayaa shacabka ku nool xaafadda waaberyaha deegaanka raaskaambuni ee degmada badhaadh ee gobolka jubbada hoose gaarsiisay deeq raashiina taasi oo looga jawaabaya baahiyaha ka jira deegaanka oo shacabka ay u soo gudbiyeen maalin ka hor wafdi ka kooban labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland oo uu hogaaminayay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland xasan nuur cabdi guddoomiyaha degmada badhaadhe ayaa ugu horeyn ka hadlay deeqda la soo gaarsiiyey maanta waxaan joognaa deegaanka raaskaamboni waxaa deeqda soo gaarsiisay soo gaarsiisay dowladda jubbaland uu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed islaam khaasadan wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinkana xilliga ugu habbooneed baan isleynaya wayna soo gaarsiisay deeqdan waana uga mahad celinaynaa wasaaradda boqolkiiba boqol tan kale waxaan rabaa inuu baaq u diro hay-adaha dowliga ka shaqeeyo deegaanka badhaadhe inuu waddanka amni yahay sidoo kale waxaa ka jira waddankan biyo la'aan caafimaad darro waxbarasho la'aan waxaan baaq ugu darayaa hay-adaha dowliga ka shaqeeya degmada badhaadhe si ugu dhaqsiyaha badan iyo inay deeqda kasoo ka soo gaarsiiyaan shacabka ku nool degmada badhaadhe khaasadan deegaanka raaskaamboni dhanka kale bulshada ku nool deegaanka raaskaamboni ee deeqdan la gaarsiiyey ayaa dhankooda ka mahad celiyey deeqdan la soo gaarsiiyey tunashukuru sana sana sana sana na Mwenyezi Mungu atupe amani, Mwenyezi Mungu atupe masikizano, tushikane pamoja. Tunamshukuru rais wetu na wafuasi wake wamwendemevu kusikiliza maombi yetu na malalamishi yetu ya taabu ya kidunia. Alhamdulillah, tunashukuru.
waxaan mahadgelinayaa madaxweynkeena axmed maxamed islaam oo rashinkaasu noo keene kartoonyaasha waxaan mahadgelinayaa mar labaad axmed maxamed islaam madaxweynkeena jubbaland ah kwa chakula hicho alichotuletea maboksi. Tunaomba chakula kingine zaidi, watu mpaka sasa chalivanandaa sisi Raskemboni tunakushukuru Ahmed Maloe.
Twashukuru Mungu alhamdulillahi rabbil alamina, tumepita mtihani alhamdulillahi. Twashukuru Muhammad Islam, twashukuru na marais wetu, twashukuru tumepokea chakula kwa amani alhamdulillahi, hatuna shida yoyote, tuko salama. Twashukuru Mungu kupata hii amani tu Raskemboni, alhamdulillah.